bsmi اllahi الرحmn الرaxيm alxamdu لilh رb العaalمين وslى اllه وslm عlى نabiyina mحamd وعlى آlih وأصxaabih أجmaعin ama bعd waxaan soo haynay tafsiru suraة النisaء aayaat اlmiiraaث ama aayaat اlirhi ayaan ku dhex jirnay dhaxalka aayadihiisa aayaddii labaad oo aayaadkaas ka mid ah ayaa casharkeenna caawa uu ka bilaabmayaa waana aayadda labaiyo tobnaad ee suuradda kami suuratu nisaa ka mid ah xalay waxaan ka soo hadalnay habka ay u dhaxlayaan ilmaha meydku uu dhalay hadday wiilal iyo gabdho iskugu jiraanna lidakari mithlu xadi اlunhayeyn oo tacsiib ayaa habkaa ayay wax ku dhexlaayaan hadday gabdho keliya ay yihiin gabdhaha laba iyo ka badan ay yihiinna thuluthaan ayay qaadanayaan saddex meelood laba meel ee inta kalena casabo wixii ugu dhow faliowlaa rajulin dakar hadday hal gabar ay tahayna nis ayay qaadanaysaa inta kalena casabadii iyo dadkii kale ahlu farad hadday joogaan ayaa qaato waxaa kaloon ka soo hadalnay waalidka ama asalka sida uu wax u dhexlaayo hooyada iyo aabbaha haddii meydka uu ilmo ka tegay mid kasta inuu sudus qaadanayo haddii hooyada iyada laba xugunay la gaar tahay hal xugunay la gaar tahay haddii walaalo laba ka badan ay joogaan oo meydka la dhashay noocay doonaanba ha ahaadaan kuwo ku hooyo ku aabba ah kuwo ku aabbo keliya ah iyo kuwo ku hooyo keliyaba ha ahaadaan waxay doonaan ha noqdeen waxay iyadu tegaysaa sudus haddii aynan kuwaas marka walaalaha tirada badan aynan joogin hal walaal ama walaal maba joogaba ilmana ma joogaan meydka uu dhalay hooyada marka labadaas haddii la waayo ilmo meydka uu dhalay oo yacni farac waarith ah markaa la waayo ama la waayo isla markaana la waayo walaalo laba ka badan thuluth inay qaadanayso ayaan soo tilmaannay halkaas marka waxaa lagu soo looga soo hadlay habka ay u dhexlaayaan usuusha iyo furuucda aayaddan marka laba qolo habkay wax u dhexlayaan ayaa loo ayuu alla uga hadlayaa labada isqabto habkay isu dhexlaayaan iyo owlaadul um walaal meydka walaalihiis ku hooyo ah habka ay u dhexlayaan labadaas ayaa halkan looga hadlaa qaala tacaala allah wuxuu yidhi walakum waxaad leedihiin oo idiin sugnaaday nisfu maa shay nuskiis taraka uu ka tegay aswaajukum xaasaskiinu ay ka tageen waa goormana in lam yakun haddii uunan ahaanin lahunna iyaga uusan u ahaanin waladun wax ubad ah oo ilmo aynan u ahaanin fa in kaana haddii uu ahaado waladun walad lahunna iyaga uu u ahaado fala falakum waxaa idinka aada leedihiin oo idiin sugnaaday alrubucu afar meelood meel mimaa kii xaal uu yahay tarakna ay ka tageen ama mimaa kii xaggiisa idinka sugnaaday tarakna ay ka tageen xaas xaaskiin yani xaasaskiina min bacdi wasiyatin min bacdi tanfiidi wasiyatin tastaxiquuna dalika kaagaas ayaad mutaysanaysaan niskaas ama rubucaas min bacdi wasiyatin min bacdi tanfiidi wasiyatin dardaaran fulintiisa ka gadaale dardaaranka oo yuusiina ay dardaarmayaan xaasasku bihaa ay ku dardaarmayaan ow amase deynin min bacdi qadaa'i deynin deyn gudisteed oo iyaga lagu leeyahay ka gadaale ayaad mutaysanaysaan walahunna haweenkii waxaa u sugnaaday iyagana alrubucu afar meelood meel mimaa kii xaggii ayuu uga sugnaanayaa taraktum idinka aad ka tagteen in lam yakun haddii uunan ahaanin waladun walad lakum idinka uusan idiin ahaanin fa in kaana haddii uu ahaado waladun walad lakum idinka uu idiin ahaado falahunna waxay leeyihiin xaasaska athumunu sideed meelood meel mimaa kii xaggiisa ayuu uga sugnaanayaa taraktum aada ka tagteen yastaxiqna daalika haweenku kaa ayay mudanayaan min bacdi wasiyatin min bacdi tanfiidi wasiyatin dardaaran fulintiisa ka gadaale dardaaranka oo tuusuuna aada dardaarmaysaan bihaa dardaaranka aada ku dardaarmaysaan ow daynin ow qadaa'i daynin dayn gudidiis ka gadaale ayay mudanayaan ayb labadii marka isqabtay xaalkoodu marka waa kaas labadooda mar walba mid unbaa joogo hadday xaasas yihiinna dhowr ayaa joogi kara karaan laakiin labada daraf ninkii iyo xaas xaaskii ama xaasaskii islama wada joogi karaan waayo hadday isla wada joogaan dhaxal maba imaanayaba waa in midna la dhaxlaa midna oo wax dhaxlaayo marka waxaa lagu bilaabay aswaa xaas yacni nimanku waxa ay ka dhexlayaan xaasaskooda marka alla wuxuu yidhi walakum waxaa leedihiin idinka oo rag ah nisfu maa shay nuskiis ayaad leedihiin taraka uu ka tegay uu ka tegay aswaajukum xaasaskiinu ay ka tageen waxay xaasaskiinu ka tageen nis ayaad leedihiin in lam yakun waa haddii uunan ahaanin waladun walad lahunna iyaga uunan u ahaanin shardigaa marka ninku wuxuu qaadanayaa haddii ilmo aynan joogin xaaskiisa wuxuu ka qaadanayaa markay dhimato maalkeeda nus ayuu qaadanaa haddaynan ilmo joogin walad ayaa la yidhi walad marka la yidhi waladu sulbi xaqiiqatan ayuu usoo gelaa awlaadu yacni alabnaa'na wiilasha ilmahay sii dhalaanna iyagana majaazan ayay usoo gelayaan kulligoodna walad ayaa la yidhaahdaa kuwa adiga aada dhashay ilmahaaga kuwa ay dhaleen wiilashaada ay dhalaan yacni farac waarithba noqon karo haddii uu joogo nimankii marka nis ayay ka haddaynan joogin shardi cadami ah waay marka la waayo ilmo oo naagtaa dhimatay ilmo kuweeda ah haddii la waayo ninkeedu nis ayuu ka qaadanaa ilmo marka aan leenahayna kuway dhashay iyo wiilasheedu kuway dhaleen waa soo wadagelayaan lab iyo dhadig waxay ahaadaanba gabdha iyo wiilal waxay noqdaan inay u dhashay ninkaas dhexlaayo iyo inay niman kale usoo dhashay waxba muhiim ma aha marba hadday ilmo haweentaa la dhexlaayo ay dhashay ama wiilasheedu ay dhaleenba ay joogaan waxaa isku mid a ama ninkaa ha u dhasho ama cid kale ha u dhasho waayo waa la idlaaqay in lam yakun lahunna waladun baa layidhi min dalika zawj inay u dhashay iyo nin kale inay usoo dhashay lama kala qaadin waana sidaas marka waa inaynan ilmo un meeshaas aynan joogin fuqahada xataa waxay ku daraan ilmo ay zino ku dhashay hadday jiraan xataa ninku nis waa ka tegaa un rubuc buu aadaan waayo ilmaha ay zinada ku dhasho ilmaheedii waay waaye waayo zinada nasabku dhanka hooyada waa ka sugnaana dhanka aabbahuusan ka sugnaanaynin xataa awlaad zine ku dhashay hadday jiraan yashmalu meeshaan marka shardigan waa shamlina ayb marka waa in marka haweentaas ilmo aynan dhalin yacni hadday ilmo ay hore u dhashay laakiin ay hore uga dhinteen markaas ay dhimatay aynan ilmaba joogin ninkan marka niskiisa oo iska qaadana waxaa laga hadlaya waa markaas wax la dhexlaayo ayb ilmuhu haddii maanic uu ku qumo gaal oo kale waayo cunugii hooyadiina waa dhashay waa muslim oo zawjada markaan ah ama waa qaatil hal cunugay dhashay cunugiina iyadii buu dilay maadaama maanic uu ku qumay wujuuduhu ka cadamihi waayo markaas niskiisa waa leeyahay waa qaadana waayo waxaa laga hadlayo wax wax dhexlaaya waay nacam haddii dhaxalka maanic ka hor joogsado ou jiro isagoon joogin oo kale loo xisaaba nacam ama waa ikhtilaafu diin ama qaatil buu noqday ama waaba addoonnimaa yacni dul saaran wixii un maanic dhaxalka ka manci jiray hadday ilmahaasu haystaan oo hooyadoodaas aynan dhexli karin oo maanic uu ku qumaayo markaas iyaga markaa niskan ka tegi maayo nikaaxa ou nis wax ugu qaadanayana waa inuu noqdaa nikaax saxiix ah nikaaxa aan saxiixa ahayn waxba laguma qaato walakum waxaa idiin sugnaaday oo aa leedihiin nisfu maa kii nuskiis taraka uu ka tegay aswaajukum xaasaskiinu ay ka tageen in lam yakun haddii uunan ahaanin waladun walad lahuna iyaga uunan u ahaanin haddaad doontana kaanada taamo waa ka dhigi kartaa in lam yakun in lam yuujad haddaan la helin waladun walad haddaan la helin lahuna iyaga u sugnaaday haddaan la helin ayb fa in kaana haddii uu ahaado lahuna iyaga waladun walad ou u ahaado falakum idinka ragga ah waxaa idiin sugnaanayood leedihiin alrubucu afar meelood meel mimaa kii xaggiis ayuu idinkaga sugnaanayaa tarakna ay ka tagaan marka niskii waa hadday ilmo joogaan niskii waa laga soo xijaabayaa zawjka rubuc ayaa la keenayaa marka wixii uu qaado lahay nuskooda weyna oo ilmahaas uu ku weynayaa iyaga dartood ayb wax marka nis wax ku qaato oo rag ah zawj bis unbaa ka jira inta kale waa naago ninkan waxaa ah zawjka ah unbaa nis ku qaato afarta kale ee nis wax ku qaadanayso albintu alwaaxidatu bintu libni alwaaxida oo mucasibna ka qaali noqotay ukhto shaqiiqa ah oo mid iyada la eg lamida ka qaali noqotay ka marnaatay ukhto li-ab ah kulli shuruudahay leeyihiine afartaas waa naago wax nin ah oo nis wax ku qaato zawj bis unbaa ka jiro ayb min bacdi wasiyatin yas tastaxiquuna dalika kaagaasaad mutaysanaysaan haddaad raggii tihiin min bacdi wasiyatin min bacdi tanfiidi wasiyatin wasiyo fulinteeda ka gadaale wasiyada oo yuusiina haweenkaa la dhexlaaya ay dardaarmayaan bihaa wasiyadu ay ku dardaarmayaan ow deynin min bacdi qadaa'i deynin deyn gudideeda ka gadaale markii deynta la bixiyo oo wasiyadii la fuliyo kadib waayo waxa aada nis wax ku leedihiin marka shuruudaas la helo ama rubac aada ku leedihiin marka yacnii rubuc aada wax ku qaadanaysaan walahunna haweenkiina alrubucu xaasaskii la qabay ee nimankoodu ka dhin nin yacnii ninkii u ka dhintay ninkiibaa markaan dhintay xaas ayuu ka tegay ama xaasas walahunna waxay leeyihiin alrubucu rubuc baa ayy ayaa u sugnaaday mimaa kii xaggii ayuu uga sugnaanayaa taragtum aada ka tagteen goorma in lam yakun hadduunan ahaanin waladun walad lakum idinka uunan idiin ahaanin wax ilmaha haddaynan haddaynan idiin sugnaanin ilmahaas marka de waa ama iyaga ha idiin dhalaan ama cid kale ha idiin dhasho ilmihiina marka waladu sulbi dakaran kaana ow unthan iyo awlaadu albaniin waa soo wada gelayaan laakiin meeshaan marka la joogo walad oo marka uu zina ku dhalay haddii uu joogo waxba ma xijaabayo kaas waayo waladu zina asaga maba sharciga umaba xisaabsanaa ninka xaggiisa nacam ka xisaabsanaan maayo nacam oo haweentii rubuceeda waa iska qaadane walahuna rubucu marka la leeyahayna haddii hal xaas uu ka tegayna rubuc ay qaadane hadday afar yihiinna rubucaasay qaybsanayn halkaas rubuc ayay qaadanayaan maalka afar meelood meel haddaad u fiirsata marka rubuc iyo nis waxay isu joogaan labalaab xisaabta marka aada u feeri fain kaana lakum hadduu idiin ahaaday waladun walad hadduu idiin ahaaday oo walad aad oo idiin sugnaaday falahunna iyaga waxay leeyihiin haweenkii athumunu sideed meelood meel mimaa kii xaggiisa ayuu uga sugnaanayaa taragtum aada ka tagteen thumun iyo rubucna meeqay isu joogaan nis yacni labalaabay isu yihiin waayo yacni thumunku waa nisfu rubci rubcu niskiisa sida rubcu uu u yahay nisfu rubci nisfu nisf rubcu waa nisfu nisfi nis niskiis waa marka haddaad aada ugu fiirsato lidakari mithlu xadil unhayeyni oo kalea marka meesha ka ka ka jirta badanaana fuqaha culimmada waxay yidhaahdaan mar hadday rag iyo dumar sinaadaan oo ay xagga derajada ku siman yihiin lidakari mithlu xadil unhayeyn unbay xisaabta u badan tahay hal meel marka laga reebo waana meesha soo socoto owlaadul um ikhwada liumkaa ayaga waa la wadaajiyey ma kala badsanayaan inta kale laakiin aabbaha iyo hooyada markaad u fiiriso casharkii xalay waxay isu joogaan nis yacni lidakari mithlu xadil unhayeyn oo kale mararka qaar isu joogsanayaan ood arkaysa marmar marmarna waa waa sinaanayaan ayagu dabcan laakiin farad iyo waxa lamiday ku sinaanayaan ayb min bacdi wasiyatin yastaxiqna dalika kaagaasay mutaysanayaan haweenkii min bacdi tanfiidi wasiyatin dardaaran fulintiis ka gadaa ka gadaale dardaaranka oo tuusuuna aada dardaarmaysaan idinka nimanka ah bihaa aada ku dardaarmaysaan wasiyadu ow deynin ow qadaa'i deynin deyn gudidiis ka gadaale labada waa lakala wax kala horumarina hadda ma laga tartiib laga faa'iideysan maayo bal deyntaa horeyso ayb intaas marka haweenkii rubuc iyo thumun markaad u fiirsato labadaa farad rubuc iyo thumun sidooda waxaa wax ku dhaxlo zawj iyo zawja oo rubuca rubucana waxaa wax ku dhaxlo ninka zawjka hadday ilmo joogaan zawja ayaa wax ku qaadato haddaynan ilmo joogin zawja aw zawjaad thumunna zawjo ama zawjaad baa wax ku qaadanayo goorma xaas ayaa wax ku qaadato waa marka ilmo ay joogaan oo ninka dhintay uu markaa ilmihiisa ama ilmihiisu ilma ay dhaleen wiilashiisa macnaha ilmaha ay dhaleen wain kaana rajulu yuurahu kalaalatan aw imra'at walahu aqun aw ukht wain kaana haddii uu ahaado rajulun nin ninka oo yuurahu la dhexlaayo kalaalatan daa kalaalatin kalaalo mid u saaxiiba hadduu ahaado aw imra'atun ama haweeney ay noqoto daati kalaalatin kalaalo mid u saaxiib ah kalaalada waa sheegaynaa walahu walxaal lahu ou u sugnaaday akhun walaal ow amase ukhtun walaal gabar ah ay u sugnaatay dhadig ah falikulli waaxidin mid kasto oo minhumaa kuwan ka mida markuu keligiis yahay mid kasto markuu keligiis yahay assudusu ayaa u sugnaaday lix meelood meel fa in kaanuu hadday ahaadaan walaaluhu akthara kuwa ka badan min daalika kaagaas yacnii min daalika alwaaxidi halkaas wax ka badan hadday ahaadaan fahum iyagu shurakaau wadaag kuwa wadaagaya waaye fi thuluthi thuluthka kuwa wadaagaya waaye dhexdiisa ayb halkan marka waxaa looga hadlayaa walaalahaasay wax u dhaxlaan walaalaha aayaddan ay tilmaamayso bilitifaaq khilaaf la-aan waa walaalaha meydka ku hooyada ah waay kuwa ku aabbaha ahna ma aha kuwa ku aabba ku hooyada ahna ma aha xaggee laga ogaaday waxaa laga ogaaday labada kuwa ku aabba ku hooyada ah ashiqada iyo kuwa ku aabbaha keliya ah aayadda dambaa iyaga looga hadlay yastaftuunaka qul illaahu yuftiikum fi lkalaalah in imru'un halaka laysa lahu waladun walahu ukhtun falahaa nisfu maa tarak wahuwa yarihuhaa in lam yakun lahaa walad haddii meyd dhinto aab waalid iyo ilmo midna uunan ka tegin hal gabar oo walaashiisa uu ka tagana nisay leedaha layidhi idan walaashaas niska la siiyey middan waa ka duwan tahay leanna in xaggana nis lagu siiyey intana sudus iyo thuluth looga hadlo suuragal maaha nacam walaalaha kala duwan marka nacam bilitifaaq waay nacam walahu ukhtun falahaa nisfu maa tarak wa huwa walaalkuna yarihuhaa waa dhaxlayaa hadday gabar tahay qofka dhintay waalid iyo wiil midna aynan ka tegin walaal ay ka tagto waa dhaxlayaa wahuwa yarihuhaa in lam yakun lahaa walad waa dhaxlaa maxaa laga wada maalka dhanoo qaadanaa waay hadduu hal walaal noqdo kaas marka idan maalka oo dhan qaadanaa kan waa ka duwan yahay nacam ayb idan marka walaalaha meeshaan lagu sheegay waa hal nooc oo walaalaha ah waana kuwa meydka ku hooyada bis ah waay nacam kuwa ku aabbo ku hooyana ma aha kuwa ku aabbaha ana ma aha nacam ayb qur-aanku marka meelaha de uu u baahan yahay tafsiirkiisa iyo in markaa yacni si daqiiqa loo fiiriyo iyo yacni fahamka qur-aanka aayaadkiisa aayaadka kale in lagu fasiro iyo dadka ahlulfahmiga in loo daba taagnaado iyo meelaha muhimka ay ku tahay aayaddan hadda qof hadduu akriyo walaal walaal waayo iska dhe iska dhahayaan laakiin walaalka halkan looga hadlay waa midka meydka ku hooyada bis ah wain kaana haddii uu ahaado rajulun nin jumladan marka icraabteeda wuxuu noqonaa wain kaana haddii uu ahaado rajulun nin ninka oo yuurahu la dhexlaayo kalaalatan daa kalaalatin kalaala mid u saaxiiba marka kalaalatan maxaan ka dhignay khabaru kaano rajulun ismi ismu kaano waaye yuurahu jumlada waa laga sifeynaa fii maxalli rafcin waa nacti kalaalatanna waa khabarkii kaanada waana icraabka si ahaan u sahlan waxaa kaloo bannaan kalaalatan mafcuulu liajlihi in laga dhigo jumlada yuurahuna khabaru kaana laga dhigo wain kaana hadduu ahaado rajulun nin yuurahu mid la dhexlaya hadduu ahaado sidaasaa la dhahay kalaalatan liajli kalaalatin darteed oo u ahaado waxaa kaloo bannaan kalaalatan xaalo in laga dhigo nacam oo layska xaaleeyo wain kaana haddii uu ahaado rajulun nin ninka oo yuurahu la dhexlayo kalaalatan daa kalaalatin xaal uu yahay mid u saaxiiba kalaalo marka yuurahuda ee naa'ibulfaacilkeedaa saaxibulxaalka noqonaya marka saddexdaas icraabaa ku bannaan kaanada waxaa kaloo ku bannaan taamo in laga dhigo wain kaana wain wujida haddii la helo rajulun nin ninka oo yuurahu la dhexlaya haddiiba la helo kalaalatan xaal uu yahay mid kalaalo u saaxiiba ayb intaas oo wej oo icraabaa ku bannaan aw imra'atunna rajuluntay ku cadfan tahay ayb kalaala marka maxaa la yidhaahdaa akharu ahlilcilmi kalaalada waxay ku macnaynayaan akharu saxaaba man laa walada lahu walaa waalida lah waa qof aan ilmana lahayn waalidna aan lahayn ilmo male marka la leeya weligiis ma dhalin ma laga wadan waxaa dhici karta inuu dhalay laakiin kulli ay ka wada dhinteen markaas la dhexlaayaa laga hadlaa nacam markaas uu dhimanayo waalidna male ilmana male nacam ilmo marka laga hadlayo yacni awlaadu sulbina male wiilashiisu waxay dhaleenna male ma joogaan ninkaa marka yaa dhexlaayo asal iyo farac midna male waxaa dhexlayaa marka waxay noqonayaan xawaashi ayay iska noqonayaan sidaas marka la yidhaahdo waa sida loo badan yahay waay culimada qaaraa waxay dhahayaan waa waxaa man laa walada lahu bis waayo laakiin kan hore ayay ayaa aada ugu xoog badan ayib kalaalada marka macnahaasaa laga wadaa yaa marka ismun liman yay magac u tahay marka waa garanay man laa walada lahu walaa waalid yay magac u tahay ismun lilmeyit kan dhintayay sifo u tahay wasfi u tahay oo marka la leeyahay yaa kalaalada saaxibu kalaala yaa ah ninka dhintaa ah ayb cali iyo ibnu mascuud iyo sidaasay leeyihiin radia allahu canhuma liannahu maata calaa dahaabi طarafayhi fakalla camuudu nasabihi marka nasabkiisii tiir dhaxaadkiisii ayuu ka noogay waqiila waxaa la yidhi ismun lilwaratha kalaaladu kuwa wax dhaxlayaa la yidhaha maahne ninkan ma aha yacni markaas macnuhu wuxuu noqonayaa qofkii dhaxlaayo qof aan waa ilmo lahayn weladna ka tegin waalidna ka tegin qofkii dhaxlayaa kalaalo la yidhaahdaa nadru bnu shumayl kalaalada maalkaba waayo isaga leeyahay nacam la dhaxlaayo sida ugu badan meydkaba dheh nacam la dhaxlaayo waxaa kaloo kalaala marka maxaa loo yidhi min alkalli waa noogay qofkaasi wuxuu ka noogay oo ka daciifay asal iyo faracuu waayey waxaa kaloo la yidhaahdaa kalaala yani min alikliil yani waxaa weeyaan dhaxalkiisaa wuxuu noqday inta ku wareegsan ayaa dhaxlayso maadaama walaaluhu ay dhinacyada ka kala jiraan dhaxlayo ayaa sidii cimaamad madaxa lagu duubay sida madaxa oo ugu dhex jiro cimaamaduna ay ugu wareegsan tahay baa ninkan loogu wareegsaday marka walaalihii baa ku wareegsadeen sidaasna marka waa laga macneeyey kalaala marka tafsiirkeeda mar haddaasaa u ogaatay marka macnuhu wain kaana haddii uu ahaado uu ahaaday yacni wain kaana haddii uu ahaado rajulun nin ninka oo yuurasu la dhexlayo kalaalatan haddii uu ahaado daa kalaalatin kalaala mid u saaxiib hadduu ahaado ayb aw imra'atun ama haweeneyba ay ahaato mid kalaalo u saaxiib ah walxaal lahu oo u sugnaaday qofkaa nin iyo naag wuxuu ahaadaba akhun walaal leh ow amase ukhtun gabar walaashiis ah leh hal ama mida mid walaal ah oo labaa joogo ama waxaa joogto gabar walaashiis ah falikulli waaxidin mid kasta oo markaas joogo falikulli waaxidin mid kastaoo minhumaa iyaga ka mid a asudus baa u sugnaaday marka labadooda mid walbaa sudus sudus la siinaa ma aha saa u qaadana yacnii hadduu hal walaal joogo oo wiil ah sudus uu qaadanaa hal walaal oo gabar ahaa joogto oo ku hooyo ah sudus ay qaadanay labadooda markay joogaanna fa in kaanuu akthara min dalika fain kaanuu hadday ahaadee hadday ahaadaan akthara kuwa ka badan min dalika kaagaas waaxidkaas wax ka badan laba wiil ha ahaadaan oo walaalihiis ah ku hooyo ah laba gabdhood ha noqdaan hal wiil iyo hal gabar ha noqdaan waxay ahaadaan marba hadday badan yihiin oo ay hal ka badan yihiin fahum iyagu shurakaau kuwa wadaagaya waa fi thuluthi thuluthka marka mar walba thuludkaasay wadaagayaan wa daahiru tashriikina muxuu keenayaa wadaajintaas daahirkeeda wiil iyo gabadha isku mid inay qaadanayaan loo kala badinaynin saas u keenaa saddex meeloodoo meel ayay qaadanayaan hadday badan yihiin hadduu hal qof yahayna sudus buu qaadanaa idan walaalaha meydka ku hooyada ah ahlu farad waayo ayaga casabo maba maba ahanba laakiin ayaga dhinaca xajbiga marka la yidhaha dacfi baa uga sugan waxay dhacayaan yacni asal waaritha yacni waxay ku dhacayaan aslu dakarin waarith awow waa ridi karaa aabbaha waa iskaba dhaaf isaga aabbaa ridi karo awow aabbaha dhalayaa ridi karo waxaa ridi kara ilmo meydku ou dhalay gabar xataa waa ridi kartaa hal gabar haddii meyd ou dhinto hal gabar iyo walaalkiis ku hooyo ah yacni uu ka tago walaalkaa waa dhacay gabadhaasaa ridaysa nacam farac waarid bintulibni waa ridaysaa xataa isaga nacam ayib haddii marka yacni farac waarid la waayo asal la waayo mararkaas isagu markaas waxeelah laakiin walaalaha meydka ku hooya ku aabba-a ma ridi karaan ayaga kan sababtu waxay tahay walaalaha meydka ku hooya ku aabba-a ee casabo lama ahan kan hadday casabo ou ahaalayo waa ridi lahaayeen laakiin kan ahlu farad waayo ayagun casabo waayo ma ridi karaan marka ikhwada ashiqada ah waa ayagu wixii soo haray qaataan maadaama ay casabo yihiin kuwaan ahlu faradka ah ma ridi karaan marka iyaga ma ridayaan walidaalika mas'ale waxaa jirtay xilliga cumar dhacday almusharika la yidhaah ama almushtarika la yidhaah alximaariyana waa la yidhaha alyamiyana waa la yidhaahdaa cilmu lfaraaidku macruufay ku tahay mayd haddii uu dhinto ou ka tago zawj naagaa dhimatay waxay ka tagtay ninkeedii hooyadeed iyo walaa walaa ya- iyo walaalo ee, ku hooyo ah iyo kuwa ku hooyo ku aabba ahay ka tagtay asalku marka muxuu ahaan lahaa masaladii marka waxaa ku jiro yacni lix marka aada ku dhisto ilaa nis iyo waxaa isu imaanayo iyo iyo iyo- iyo isudus lix ku dhis tadaakhul ayaa ka dhaxay lix kus- ku dhisnaa lix iyo iyo yani waxaan- sudus iyo waxaa ku jira maxay iyo iyo waxaa ku jira nis lix iyo saddex way isku yihiin waa isgelayaan marka lix marka aada ku dhisto saddex waxaad siinaya ninka ilaa nis oo qaadanayay meeshaan ilmo ma joogaane hooyadiina sudus ilaa cadad min alikhwa joogaane hal ayaad siinaya lix suduskeed waa hal walaalaha ku hooyada ana meeqay leeyihiin binasi hadihi alaaya thuluth ilaa hadda hal waa ka badan yihiin Thu- lix maxaa u thulutha lix saddex marka loo qaybiya laba waay soo maha marka markay walaaluhu laba qaataan ku hooyada ahaa halna hooyadu qaadato saddexna ou qaato zawjkii waxba sooma harin soo maha lixdii waa dhammaatay casabaduna waxay ahaan jirtay hadday wax usoo hartana wixii usoo haray qaada jireen haddaynan wax usoo harinna waa iska tegi jireen cumar marka kuwii meydka ku hooya ku aabbaha ah baa u yimaadeen markaasay waxay yidhaahdeen waxba idinma heli karuu yidhi marka kuwaan thuluth ayuu siiyey kuwaanna hooyadiina hal saddexna wuxuu siiyey eh, nisna zawjki wax aan idiin haayo ma laho markaasay waxay ku doodeen oo yidhaa- ay yidhaahdeen hab ana abaanaa xajaran fi lyami aabbaheen dhagax ka soo qaad badda lagu tuuray awalasnaa min ummin waaxidin kuwaan hooyada ay wax ku qaadanayaan annaga sow nama dhalinay dheheen ile waa isku hooyo is- meydkay ku hooyo ku aabba yihiin kuwaan kuwaanna waa ku hooyo hooyadan marka waa ka dhexaysaa soo maha seli cumar marka waa ijtihaaday wuxuu ku ijtihaaday marka inay thuluth ku qaybsadaan kulligood nacam kuwaan ashiqada ah kuwaanu dhexgeliyey qaybsaduu yidhi marka nacam ilaa kuwaan ashiqada ah aabbahan haddaad ka tuurto hooyadii waa kusoo dhawaadeen maxaa iyaga looga qadinaa marka nacam ayb marka wuxuu yidhi fajcalhum kullahum wuxuu yidhi fajcalhum kullahum liummii wajcal abaahum xajaran fi lyami yuu yidhi kulligood waxaad ka dhig waxaad ka dhigtaa isku hooyo inay yihiin aabbahoodna dhagax badda lagu tuuray ka dhig banaan sidaasuu yidhi nacam waxaa dareemay marka culimada yacni qofka markuu faqiih yahay ama uu diinta fahmo yacni mararka qaar yacni waxaa usoo baxayo ee, nusuustuu ku ijtihaadayaa lianna sharciga laba shay oo isku mid ah sharciga ma kala ma kala geynayo laba kala tagsanna ma isku keenayo sharciga yacni in kuwaana hooyo wax lagu siiyo kuwaas kalena la yidhaha idinku oo hooyadii la qabo kuwan iska taga in la yidhaha aabbahaasaa dhib idiin keenay yacni wax oo ma yacni sha- waa laba shay oo isku mid oo la kala geynayo wey. cumar marka sidaa ma samaynin masaladaas baa iyada marka kuwa ay soo ga- hadday marka wax usoo haraan laakiin hadday maalan kuwa ku aab eh, ku- kuwa ku aabbo ku hooyada ah ay wax usoo hari lahaayeen inta usoo hartay qaadan lahaayeen kuwaana thuluthkooda ayagaa qaadan lahaa ee hadda waxaa wax loo siiyey waa waa caymin la cayminayo waa iyada nacam waxaa laga cayminayaa iska tagada nacam soo ma fahmin nacam ayb fain kaanuu haddii ay ahaadaan aktara kuwa ka badan min daalika kaagaas fahum iyagu shurakaau kuwa wadaagaya waa fi thuluthi thuluthka naam kuwa thuluthkii marka shuraka ku ah weeyaan iyaga kuwaas min bacdi wasiyatin min bacdi tanfiidi wasiyatin yastaxiquuna dalika kaagaasay mutaysanayaan min bacdi wasiyatin min bacdi tanfiidi wasiyatin dardaaran fulintiis ka gadaale dardaaranka oo yuusaa la dardaarmayo bihaa iyada lagu dardaarmayo xarafkan marka yuusaana waa la akhriyey yuusii bihaana waa la akriyay labada qira waa qiraa'ataani sabciyataani mutawaatirataan yuusaa la dardaarmayo bihaa dardaaranka lagu dardaarmayo ow amase daynin dayn ow qadaa'i daynin dayn gudidiisa ka gadaale gayra mudaarin yuusii bidalika sidaadaasuu ku dardaarmayaa gayra mudaarin ku wax dhibaya xaal ounan ahayn bilwasiyati wasiyada ku dhibayo liwarahatihi ku dhibayo isagoon ahayn marka hayra mudaarintan waa xaalo xaggee laakiin laga xaaleynayaa waxaa laga xaaleynayaa min ficlin mabniyin lilfaacili muqadarin yuusaadaas laga xaaleyn maayo aami yuusaada caamil ma noqonaysa iyadan ayb waa marka waxay leeyihiin waxaa la qadarayaa marka uun yuusii waa dardaarmaya hayra mudaarin ayaa lasoo qadarayaa walaa yajuusu an yakuuna xaala min alfaacili lmaxduufi faacilka marka go-an eeba aanba la sheegin laga xaaleyn maayo yuusaadaas yani waa mabni lilmajhuul soo maaha faacilkii waa la qariyey soo maaha almafcuul aladii lam yusama faaciluhu faacil hayru madkuurba ah in laga xaaleeyo sax ma noqonaysa naam ilaa hadda naaibulfaacil ma ka xaaleey karno naam ayib naaibulfaacilkii maahan in lan hayra mudaarin wasfiyo wataa yacni maadaama uu sidaas yahay marka yuusii marka la yiraa waa laga xaaleyn karaa faacilku ilaa yuusii waa mabni lil lilfaacil ayuu ficilku u dhisan yahay laakiin marka yuusaa la akriyo faacil awalba aan la sheeginee layacni la qariyey oo aan la magacaabin in wax laga xaaleeya ma suurtoobayso maxaa xaggee laga xaaleynaa marka waxaa laga xaaleynayaa caamil muqadar ah faacil ku jiro caamilka muqadarkaana maxaa tusaayo yuusaadaas aad tusayso marka waxaa la leeyahay yuusii wou dardaarmayaa huwa isagu bihaa dardaarankou dardaarmayaa hayra mudaarin isagoon dhibaynin ku wax dhibayo xaal ounan ahayn bilwasiyati wax ku dhibayo xaal ounan ahayn sidaasaa la dhahaya marka qiraa'adan yuusaada caamilka hayra mudaarintan caamilkeeda muqadar in laga dhigo noqona laakiin haddii yuusii qiraa'ada waa fududahayoo yuusiidaas faacilka ku jiro ayaa ee muqadarka ah ayaa laga xalayna laakiin yuusaa marka la yidhaha faacilku ogow muqadarba maba ahanba soo maaha faacilku waaba mus maba la magacaabinba isaga dhanba waaba laga tegay laakiin yuusii marka la yidhaahdo faacilku waa damiir musatir ah waay meeshuu ku jiraa hayra mudaarin ku wax dhibaya xaal ounan ahayn bilwasiyati wasiyada wax ku dhibayo liwarahatihi marka meeshan waxaa laga qaatay marka wasiyada iyo dardaaranka in wax lagu dhibo ayaa la reebayaa wasiyada marka see wax loogu dhibaa haba badana wax loogu dhibaa thuluth ka badan inuu dardaarmo waa dhib oo dadkii dhexli lahaabuu dhibayaa waxay noqon kartaa wasiyada mid wax lagu dhibo marka aada u dardaaranto qof adiga dhaxalkaaga dhaxalkaaga wax ka leh oo maalan waxaad leedahay maalkayga intaas waxaan u dardaarmay hebel hebelkuna waa ku dhaxlaa waa dhib waayo marka ninkaanaad wax u badinee kuwo kalea wax ka gooynay waa qof wasiyadii wax ku dhibaayo waxaa kaloo ka mid ah wasiyada in wax lagu dhibo waxaa ka mid ah labadaas sifo marka iyo iyo sifooyin iyo habab kale waxay kusoo daraan ahey inuu yidhaahdo hebel daynu igu leeyahay waxaan lagu lahayno dayn ayuu igu leeyahay buu dhahayaa hebel qof buu rabaa inuu wax siiyo markaasu wuxuu leeyahay dardaarankiina de huludkiisii waa dhammaystay ma raba marka hulud ka badan inuunan dardaarmi karinna waa ogyahay muxuu sameynaa marka wuxuu le ninkii hebel ahaa lacag intaasuu igu leeyahay hala siiyo isagana wax uu ku leeyahayna ma jiro dardaarankiiuu dadka ku dhibaa oo soo gelaya iyada lafteedana walidaalika culimada waxay yidhaahdaan isagoo jiradii saaran haddii qof warahadiisa ah uu yidhaahdo deynu igu leeyahay mal aqbalaa mase markhaati iyo waxbaa las la weydiina mararka qaar qof dhaxalkiisa leh ayuu wuxuu dhahayaa deynu deynu igu leeyahay ilaa nin adiga ku dhaxlaya deyn waa kugu yeelo karaa walaalkaabaa deyn kugu yeelo karo xaaskaagaa deyn kugu yeelo karta soo maaha waarid inaad marka deyn u qirato fii xaali lmowt adoo ku jiro riibo waa keeni kartaa iyo shaki laakiin culimada waxay leeyihiin qof de muslin oo xaaladaas joogo inuu isagu xaaladaas galo ma badna deyn marka uu qiranaayo uun cabsi iyo dhibay ku haysaa waa loo yeelaa warkiisa isaga iyo ka rabbigiisa marka hadday been tahay meelahaasoo kale marka wasiyo wax lagu dhibaayo deyn aan jirin waxaas oo dhan marka wasiyadaas iska gelayaan dadka qaarkood marka waxay leeyihin maalkeyga maba la dhexlaya see la yeelaa maalkii sidiisa ha iska ahaado ha lagu shaqaysto halahay ha la joogo hebel maalkiisii un waa ninkii hebel ah magaciisi waa joogaayo ka rabaa mar haddaad dhimatay muxuu kuu taraa hebel maal maalkiisi waa joogaa iyo wuxuu kuu taraya male inaad wasiyo dardaaran fiican ka baxsato inta kalena warahadaada uga tagto warahaduna waa inay wax dhaxlaan haddii kale waa isku dhibtoonayaan hadday marka irtigu waxaa kaloo u baahan in la baraarujiyo dhaxalku waa shariko oo qahri ah waay waa shar shirkad qasab ah waay dadkan inay shirkoobaan ayaga ma isdooranin laakiin ilaahay baa walaalo ka dhigay kanaa dhintay ay aabbahood ay dhexlaayeen waxbaa isugu darmay waa ku qasban yihiin marka shariko qasab ah sharikadaas marka waxay u baahan tahay in lagu kala baxo haddii marka dadka qaar kamida ay yidhaahdaan maya waxba la qaybin maayo waana waa badan tahay hal qof inuu mararka qaar yidhaah ma la waxba ma la dhexlaayo waa dhacdaa mararka qaar see la yeelaa marka qismo ijbaari aha la sameynaa qaadiga waa qasba maxkamaduu joojinayaa wuxuu leeyahay marka waa la qaybinaa dhaxalkan ogolow hadduu diido qaaliga dalaal iyo waxbuu dirayaa hadday tahay meesha dhul iyo wax lamida waa lasoo iibinayaa lacagihii markii laysu keeno iyo maalkii waa qaybinayaa kanna maalkiisa isagaa u haynaya ama isagaa siinayo haddii loo baahdo in qismadu taqwiim iyo qorituur iyo hadday timaadana hadduu kan diido qaaligaa wakiil ka noqonayo leanna qaaligu dadkuu mas-uul ka yahay inta badan marka innaga mushkilo badanaana haysato hadda qadaa sharcigana ma hayno allahna siiye qada sharciga oo cadaalad ku dhisan kii yacni wax qada oo tanfiid iyo awood lena waa iska yaryihiin ama maba jiraan waxaad arkaya marka qof dad dhan oo dhibaataysan maalkooda dhib u qabo hal qof uu leeyahay may waxba lama dhexlaayo cid qasbi kartana aynan jirin taasoo kale marka de sharcigu meel aan nadaam ounan ka jirin iyo qado ounan ka jirin iyo de dabcan dadkaas ayagaaba demb dembi ku jiraba waayo dad hadday meel joogaan inay qadaa qaali inay samaysaan fardu kifaaya way ayb marka taasna iyada lafteeda marka dhib jira waayo maadaama shariko qahriya ay tahay qaadiga waa qasbaa dadka marka ciddi iyo ciddi awood leh ayb wasiyatan yuusiikum ullahu bidalika kaagaas buu ilaahay idinku dardaarmay wasiyatan dardaaran buu idinku dardaarmay dardaaranka oo min allaahi ilaahay xaggiisa ka ahaaday wallaahu alleh caliimun mid ogaal badan waaye xaliimun dulqaad badan oo aan dadkii cuquubada aan kusoo dedejinaynin tilka taadaas xuduudullaahi ilaahay xuduuddiisii waaye waman qofkii yudici illaaha alla adeeco wa rasuulahu rasuulkiisa adeeco yudkhil geliyee alle humankaas jannaatin jannooyin geliyee jannooyinka oo tajrii ay dureereyso min taxtihaa min taxti qusuurihaa wa ashjaarihaa saraheeda iyo geedaheeda hoosteeda alanhaaru webiyaalo ay qulqulayaan khaalidiina xaal ay yihiin kuwii waarayo fiihaa jannaadkaa dhexdooda ku waaraya wadaalika kaagaas alfawzu liibaan waa alcadiimu weynin badan aayaddan marka tarkiib ayaa ku jiro waxaa la leeyahay axkaamtan la idiin sheegay fuliya haddaad axkaamtan fulisaan sida ilaahay idiin amray aada ugu dhaqantaan ood u fulisaan ilaahay ajar buu idin siinaa badanaa marka dadka sideeda marka xugun la yidhaahdo waa inuu jiro ama waasic diiniya ama waasic qahri ah labadaas inay mid jiraan dadka qaarna de waasic diini ah baa ku jiro oo alla kacabsi ayay qabaan axkaamta waa fulinayaanoo diintooda ayaa waxay siinaysaa ama ay ku keenaysaa inay ilaahay ka cabsadaan oo ay axkaamta siday tahay u fuliyaan ama ayaga waxa ku helaan ama yaynan ku helin dadka qaarna alla kacabsiga waa ku yaryahay kuwaas marka waa in qadaa sharciyo xanuujiyo inuu jiro oo ay ka cabsadaan oo ay iska fiiriyaan kuwaasna marka yacni suldaan ayaa waasic u noqonayo waasicu suldaan kuwa dadka qaarkoodna waasica diiniga ahaaba soo celinaya dadka diintoodu meeshay maraysana waxaad ku garan kartaan waasica suldaanka marka la waayo ayaad fahmaysaan nin aan maal u aaba yeelaynin ilmaha agoonta wuxuuda qaadanayo dhaxal aan siinaynin qofka daciifka ah ha socoto un kuwo ku socdo ayaad arkaysaa hadduu meel ku og yahay dad laga cabsanayana ninkaasi edabaa laga helaa marka waa marka meesha laga yidhi in allaha tacaala yazacu bisuldaani maa laa yazacu bilqur'aan ilaahay suldaanka wuxuu ku celiyaa wax qur-aanka uusan ku celinin dadka qaar marka saa un bay ka cabsanayaan halkan marka aayaddan dadkii waxaa la leeyahay war qalbi fiican yeesha ilaahay iyo rasuul haddaad adeecdaan ama adduunyo badan ku hela ama mid yar ku hela janno ayaad dhexlaysaan ka khayr waxaasoo dhan ka khayr badan marka axkaamtan fuliya ilaahay uga cabsada tilka taadaasi xuduudullaahi ilaahay xuduudiisii waaye axkaamta marka xuduud maxaa loogu tilmaamaa ha usoo tallaabenina inta la idiin sheegay ha ka tallaabenina waman qofkii yudic illaaha alla adeeco wa rasuulahu rasuulkiisa adeeco yudqil alla geliyey mankaasi axadkaas jannaatin buu gelinayaa jannooyin jannooyinka oo tajrii ay dureereyso min taxtihaa hoosteeda yacni min taxti qusuurihaa wa ashjaarihaa alanhaaru webiyaalo ay qulqulayaan khaalidiina xaalay yihiin kuwii waarayo fiihaa jannaadkaa dhexdooda ku waarayo wadaalika kaagaas alfawzu liibaan waa alcadiimu weynin badan aayaddan dambena tarhiib ayaa ku jira waa lays cabsi gelina marka haddii axkaamtan aada ka tagtaanood fulin weysaan maxaa dhacaya waman qofkii yacsi caasiyo allaha alle wa rasuulahu rasuulkiisa caasiyo wayatacadda gudbo xuduudahu ilaahay xuduudiisa u tallaabo oo ka gudbo meeshii ilaahay sohdinta ou dhigay dhaafo oo ka tallaabo yudkhil geliye allahu mankaasi naaran naar geliye khaalidan xaal uu yahay midkii waarayo fiihaa naartaa dhexdeeda isagoo ku waarayo gelina walahu wuxuu leeyahay cadaabun cadaab cadaabka oo muhiinun ihaanaysanayo daraabo ayaa u sugnaaday aayaddan marka haddii la yidhaha yudkhilhu naaran khaalidan fiiha baa ku jirta naaruu ku waarayaa ee axkaamtan ninkii khilaafo ee ka tago ee dhaxalkii xoogaa ka badsada dad kale ama yacni aan dhaxal siinin dadka qaarkood naar miyuu ku waarayaa bimacnaa gaal miyuu noqonayaa ilaa naarta gaal unbaa ku waara axad kaafir ah mu'minku naar kuma waaraye ibnu jariir baa marka arrintaas wuxuu leeyahay fa in qaala qaa'ilun taasaa ka jawaabay ishkaalkaas fa in qaala qaa'ilun qof hadduu yidhaahdo awa mukhalladun fi nnaari naarta ku lagu waarinaya miyaa man casa allaha warasuulahu qofkii alleh rasuul caasiyo fii qismati almawaariid dhaxalka qeybintiisa qofkii alleh rasuul ku caasiyo naar miyaa lagu waarina qiila waxaa la dhahayaa nacam buu yidhi haa goorma laakiin idaa jamaca ilaa macsiyatihimaa fii dalika shakan haddii uu macsida macsidaa alleh rasuul ou caasiyey ou u geeyo shaki fii ana allaaha alleh ou ka qaba alleh farada calayhi inuu ku farad yeelo korkiisa maa farada alaa calaa cibaadihi wuxuu addoommadiisa uu ku farad yeelay fii haatayni alaayatayni shaki baaba uga jiraba waxaan qur-aan miyaa mase ma ahan maxay tahay waxaan shaki baaba uga jiro sidaasuu uga tegey waa ku waarayaa naarta ha ilaa shakigu gaalnimo gaalnimow keena ow calima daalika ama shaki ugama jiro waaba ogyahay waa ogaaday faxaadda allaaha warasuulahu qur-aan inay tahay waa ogyahay faxaadda allaaha warasuulahu alle rasuulkii alle iyo rasuul ayuu khilaafay uu la dhinactamay fii amrihimaa arrinkoo amarkooda calaa maa dakara ibnu cabaas wuxuu u khilaafay sidii ibnu cabaas uu sheegay uu ka sheegay min qowli man qaala qoladii tiri xiina nasala calaa rasuuli llahi sal l l slam markii nebiga uu kusoo degay qowlullaahi tabaaraka wa tacaala ilaahay qowlkiisa yuusiikum ullahu fii wlaadikum lildakari midlu xadi lunhayayn ilaa tamaami alaayatayni markay aayaddaas soo degtay kuwii yidhi ayuwarau ayuwariu ma wuxuu dhaxal siinayaa ilaahay man laa yarkabu lfarasa qofaan faras fuulaynin walaa yuqaatilu lcaduwa aan la dagaalamaynin cadow walaa yaxuusu lhaniimata haniimada aan soo qaadaynin aan soo koobaynin miyuu dhaxal siinayaa nisfa almaal gabadhay ka wadaan wain kaanat waaxidatan falaha nisfu soo lama dhihin aayadday maqleen markaas waxay leeyihiin seen nus loo siinaa qofaan duulaynin oo aan maal keenaynin oo aan keenaynin markaa yacnii oo aan faras fuulaynin see nis loo siinaa axkaamtii ilaahay bay cilaynayaan soo uma jeed bushi ayay ku keenayaan waxaa see loo yeelaa waayahay nisfa almaali sidee loo siinaa istinkaaran minhum ayagoo inkiraayo qismat allaahi ilaahay qeybtiisa maa qasama wuxuu u qeybiyey lisikaari waladi lmeyit ilmaha meydka ou dhalay kuwooda yaryar haddii wiil yar uu ka tegay maalkao dhan see isaga loo siinayo ay leeyihin waa wax dagaalami karaba maba aha iyagoo markaasaa inkiraya ayb ayb maa qasama lisikaari waladi lmeyiti ayb wa nisaa'ihi haweenkiisa wa inaathi waladihi ilmihiisa kuwa dhadiga ah see wax loo siinaa faman khaalafa marka qismat allaahi fiiri meesha marka qeybta alle qofkii khilaafo maa qasama wuxuu u qeybiyey alle oo min min miiraathi ahlilmiiraathi dadka wax dhexlaya dhexalkooda ah qofkii inkiro oo sidaasoo kale u cileeyo baynahum dadkaa dhexdooda uu all ugu qeybiye calaa maa qasamahu fii kitaabihi sida uu kitaabkiisaba uu ugu qeybiyey wa khaalafa xukmahu ilaahay xukunkiisana khilaafo fii daalika arrinkaa ku khilaafo oo wixii ilaahay yidhi waxaan ahayn keeno wa xukma rasuulihi khilaafo stinkaaran min minhu inkirid ou inkirayo xukmahumaa xukunkooda ou inkirayo kama stankarahu aladiina dakara amrahum say u inkireen kuwii shanigooda uu sheegay ibnu cabaas miman kaana beyna adhuri asxaabi rasuulillaahi kuwii asxaabta dhexdooda joogay oo madiino ku noolaayo min almunaafiqiina ah say u inkireen alladiina fiihim nasalad oo aayaddu ay kusoo degtay sidaasoo kale wa fii ashkaalihim iyaga iyo waxa la midka ah haadihi alaaya ay u diideen fa huwa min ahli lkhuluudi fi nnaar kuwa sidaasoo kale ah waa kuwa naarta ku waaraayo liannahu bistinkaarihi inkiridda xukmallaahi ilaahay xukunkiisa uu inkiray fii tilka taadaas uu ku inkiray yasiiru wuxuu ku noqonayaa billaahi kaafiran mid ilaahay ku kufriyey wa min millati lislaami khaarijan diintii ilaahayna ka baxay jaahiliye waqtigii marka nebigu aayadahan ay soo degaayeen waxaa lala yaabanaay gabar see nis loo siinayo lala yaabanaay maantana waxaa lala yaaban yahay kuwa maanta joogana ay leeyihiin wiil sideeba ayaa loo siiyey labalaab gabar isku mid waayo labadaas nacam qofkii kala qaadana laba isku midoo kala qaada nacam soo ma fahmaysa waayo kuwaas xukunkii alley waxay dhaheen sidee waxaas loo yeelay gabar aan da axad aan dagaalamaynin faras fuulaynin nis see loo siinaa kuwaanna waxay leeyihiin gabadha sideen wiilka loola simaynin wiil sideebou gabar labalaabkeed u qaatay isku waxa qaateen isku mid waaye kufaar waayo labadaas qolaban diintana waa uga baxaa qofka sidaas u inkiro axkaamta ilaahay subxaanahu watacaala oo uga baxaa diinka walidaalika yacni innaga waxaasoo kale waana soo mareen caalamulislaamina maanta waa lagu weli waa lagu qas waa lagu qasbaa tunis maalmahan waxaad maqlayseen marka qaanuunka la la socodsiiyey dad sidoodaba inay ummad matalaanba aynan ahayn leanna baarlamaan marka laga hadlaayo majlis shuura dadka ahalka u ah waa kuwii aan aayadda washaawirhum fil amri aan kusoo sheegnay dadaan ahal u ahayn oo marka horeba rabitaan dad aan kusoo baxaynin ama dadka wax dooranayaba ay iska yihiin dad fasaqa ah oo qof u xun iyo qof u fiicanba aan kala garanaynin waayo dadkan ahlu shuurada waa inay doortaan dadka waxaa dooro kara ahlu shuurada ama ninka madaxda dadka dooranayo waa ahlulxalli waalcaqdi inay noqdaana la rabaa ahlula ahlulxalli waalcaqdina saddex qolo waay alculamaa culimada alwujahaa dadka ummadda dhexdooda wejiga ku leh ee dadku markay hadal dhahaan hadalkooda ay maqlayaan alculamaau walwujahaau walumaraau iyo dadka qabiilada dhaqo oo hago ay ka dambeeyaan muxuu leeyahay marka kitaabka minhaajka shardigoodu shardu shuhuud waay nacam markhaatida shuruudii ay lahayd ayaa iyagana shardi u noqonayo ruux marka aan markhaati gelin ahlu shuuro lagama dhigi karo marka mushkilada marka waxay tahay marka horena bahal aanaan shuqul ku lahaynaanu lagu qasbaa meeshaas majlisu nuwaabka kuwa fadhiyana waxay isaga badan yihiin dad caado qaatayaal iska oo wax dhibaayaba aynan jirin iyagaasaa marka hadhow gacantaag nacam wax walba gacanay iska taagayaan nacam masiir ummadeedaana laga dhigaa hadhow dadkana marka waa lagu qasbaa waxaasoo kalea hadda socda marka tuunis ka socdaba nacam sagaashan jir waxaad arkaysaa ku hadaaqaayo gabdhaha iyo wiilasha see loo see wax loogu kala badi karaa waxaas ma yaa yeeli karo waa in la simaa xaq ma aha cadaalad ma ahu ku hadlaan waa wixii marka buuraqiiba la joogi jiray wn buuraqiiba ninkii la dhihi jiray kuwii la joogi jiray wasiirulcadliga u ahaa ninkan waa sagaashan jir buuraqiibihibaa intuu laclac noqday markuu xukunka ka tegayay uu isku dardarmay ayuu ilmihiisi meesha uga tegay innagana waa ogtihiinoo wixii lala jahray sudus iyo thuluth iyo iyo rubuc iyo waljinni nacam istinkaarkaas ka daran haddii uus haddou haddounan jirin kaas haddounan ahayn istinkaar wax istinkaara ma laha nacam ayb arrimaha noocaasa waxaanay dhaleen haddana haysto dadka marka waxaan aada ula yaabaa caqliyaridooda iyo diinyaridooda dadkaas ka dhigaayo taariikh u yeelaya nacam waxay ahayd haddii taariikh loo yeelo taariikh xun oo madow in loo yeelo nacam meel walbana yacni taariikhdaas lagu sheego dadka qaar baa waxay ku leeyihin maxaa ka dambeeyey he nacam war waxa ka dambeeyey macaasiyay u badnaayeen nacam macaasi dhac boob dil waa macaasi yaan joognaa nacam laakiin innaga dad ma aanan arkin bannaanka soo dhiganayo la jahraayo waqtiyadii horena ma aanan arkin wareerkan inta uu jirayna ma aanan arkin dad aayadihii qur-aanka ku jees-jeesaya qofka aayad qur-aan ku jees-jeeso iyo qofka qof muslina dilo waxaa daran kan aayadaha ku jees-jeesaya haddii qofku uunan maskaxdiisu intaas uunan ku fahmi karinna iyo iimaankiisa uunan ku fahmi karin intaas hadda iimaankiisa tijaabaha ugu laabto macnahaas marka meeshaas marka sidaa u garta marka arrimaha noocaas oo kale ah dadka ama gaalnimadaas la bannaanka dhigtay oo diinka saa ugu jees-jeesay iyo kuwa zanaadiqada ahoo zandaqada iyo kufriga ku dhawaaqayo oo ilaahay baan ugu dhawaaneynaa macsida ku haayo afar iyo labaatanka saac oo iyagana yacni marka waa naloo waxyoodaa iyo waxaa jinniga ah sheego dadka noocaas waa ka xun yihiin waayo iyaga yacni waxay taabteen meesha ay gelayaan waxay tahay waxyigii iyo diintii bay inkirayaan wax ka xunna ma jiro in diinka ilaahay la inkiro macaasida iyo shahwada dadka ku qabanayso iyo waxaani wax shahwo dadka u geey karta ma aha inaad adigu tiraahdid qur-aanka aada wax ka sheegto inaad ilaahay xikmaddiisa durto adoon lagu waxyoonin waa la ii waxyoodaa inaad tiraahdid waxaasoo dhan waa edab darro aan shahwo kaaga xiranba aysan jirin weyn laakiin qofkan inuu qof dilo qof inuu dhaco inuu zinaysto shahwo ku qaba kartaa jirto maahan inaan zinada waa bannaan tahay leeyahay maahan inaan leeyahay dilku waa fiican yahay maahan inaan leeyahay dhaca waa fiican yahay laakiin miisaanka la saarayo miisaanka waa in aada loo fiiriyo meeshaas marka yacni mushkilaad aada u badan baa dadka noocaas marka waxaan ujeedaa maahan in koo kooxaysi in loogu tacaadufana maaha qabiil in loogu tacaadufana maaha bacdi naas baa laga yaabaa markaad qof noocaas ka hadasho inuu is yiraahdo yacni baab qabyaalad iyo waxaas uu u raro dadkan aan ka hadlayno wixii ay qabyaalad ku halleeyeen maba ahanba waxaan ka hadlayna inta qabyaalad lagu halleeyo macaasi unbay joogtaan ama iyaga ha halleeyaan ama keyrkood ha halleeyaan laakiin waxaan ka hadlayna alistihzaa biaayaati illaahi inaad qof qabiil ugu taageerto weligaa jiro aada u foolxun waay waxaan beri ogaa meel nin gaalnimo caddaystay oo kirishtaannimo caddaystay yaa meel looga hadlay markaasaa nin isceli waaye wadaad ah weliba markaasuu wuxuu yidhi war gaalada iyo waa badan yihiin maa gaalada la wada sheego qabaa-ilka kale gaaladooda nacam keenna maxaa laga rabaa buu yidhi nacam yacni dadka meeshaas joogo in looga jixinjixa ma aha meelaha maxaafisha taariikhda dadka noocaas oo kale ah waa laga sheegaa ma ka tegayno nacam mana ka zuulayno inaan sheegayno ee qofkii isagu markaas macno kale u qaadanaa isagay jirtaa ee dadka qaarna marka aada ka hadlayso meel kale waa ku faraxsan yahay meel isaga taabanaysa marka laga hadlana wuxuu ta wuxuu keenayaa marka ceebeyn iyo saasuu ujeedaa iyo kaasuu ujeedaa buu dhahayaa wax saameyna yeelan mayso waxyaabahaasi wixii taariikhana dadka dambe waa u sheegeynaa waayo taariikhda haddaan dadka dambe loo sheegin waxay noqonaysaa marka xadiidkii nebigana de wuxuu ahaa ina beyna yaday saacati saacadda waxaa ka soo horeyso sanawaatin khadaacaat sanado dadka dhagro oo siro yukhawanu fiihina alamiin sanadahaas qofka aaminka ah waa lagu khiyaano xugmiyaa wayu wayutamanu fiihina alkhaa'in khaa-inkana waa la ammaanaystaa oo nin fiican waayaa ayaa la dhahaa wa tandiqu fiihina aruwaybidatu dadka waxmagaradkaana way hadlaan sanadahaas markaasu wuxuu yidhi aa la weydiiyey ruwaybidada waa ayo wuxuu yidhi alrajulu taafihu yatakalamu can amri lcaama waa nin dhulyaal iska aho waxba aan tarin oo arrin guud ka hadlaaya dan guud ka sheekaynaya oo isagiiba aan wax isu haynin marka waqtigaasaa la joogaa iclaankana waxaad moodaa zamankan joogo warbaahinta zamankan ee gumaysigu adeegsado gumaysiga cusub oo adeegsado ayaa waxay ku dhaqantaa dadka fiicanna taariikh uma yeesho kuwa xun oo mujtamaca ku jirana taariikhay u yeeshaa maxaa innaga inteenna fiicanna taariikh la-aan dhigaayo kuweenna xunna ay taariikh u yeeshaanna oo sanad walba qolaba qolada u feerso mar walba waxaa laleeyahay kuwaasaa fiicnaay kuwii horaa fiicnaay kuwaan horaa kuwaba kuwa ay ka horeeyaana la ammaana taariikhaa loo yeela mana ahayn in taariikh loo yeelo waayo kan wuxuu ku xun yahay inay taagnaadaan si looga dheeraado yay ahayd soo ma fahmin marka laakiin mushkilada cadowgii baaba samaynayo hore inaan u soconno ma ogola mar walba waa nooga sii daraa si taariikh kastoo xun aan dhabarka u saaranoon u xambaaranno laakiin anu ma arag inta aan kolley akhriskaygu uu ku eg yahay iyo inta aan dad arkay gaalo iyo muslin taariikhda marka ay noqoto umamkan hadda xataa galbeedka wax sida annagu aan taariikhda u haysano u haysta ma arkin waayo ummadahaas kale qofka waxay ku qiimeeyaan wuxuu ka tago wax xun hadday ahaayeen waxaan wax xun waayo ay leeyihiin walidaalika waxaad arkaya dad xunxun oo iyaga ay taageeri jireen waa ka beri noqonayaan ma jecla in lagu shabadeeyo waa inkirayaan waayo waxay og yihiin qofkan xun ee dadka laayo ee yacni ummaddiisa magaca xun ka leh taageerada ay taageeraan in lagu ceebeynayoay og yihiin may annaga taas shaqo kuma lihin dadkiisaa doortay ayay ku leeyihiin waayo waxay fahmi karaan waxaan caqliguna waa keenaa wax xun inay yihiin laakiin innaga waa uun iska soconnaa waxna ma qorna waxaad moodaa marka haddii aan taariikhan qoraynaa dhahnana innaga rabitaankeenna ayaa taariikhda ka hor imaanaya mid walbaa waxaa weeyaan midka kale ayuu wuxuu leeyahay marka taariikhda laga hadlo dadkiisa marka laga sheekeeyo waxay galeen in la duugow rabaa kan kalena in la duugow rabaa xumaanta dadkiisa marka waa isu mujaamaleyneynaa keliya haddaan isu mujaamaleynana dadka dambe waxay ka dheeraadaan ma arkayaan ma helayaan marka kii xumaan la imaadana xumaanuu la yimid gaalnimo ah kii macsi la yimaadana macsidaas xumaanteeda waa la sheegaan iyo taariikh xumadeeda marka intaas marka aayaddan marka ibnu jariir khaalidan fii haada markuu sidaa leeyahay waa dadkan marka axkaamta ilaahay inkiraayo ee inkaarka kala hor imaanayo ama ku jees jeesayo kuwaas waa kuwa ku waaraya naarta laakiin qofku hadduu dhaxalka qof kale dhaxalkiis iska qaato uu inkiro oo yacni waxaan ujeedaa uu ka badsado isagoo maaljaceyl maal maaljaceyl ay ka tahay axkaamtan ilaahayna aan u tegin dembi buu ku gelayaa kabiira laakiin naarta ku waari maayo waxaa yee maxaa yeelay macaasida iyo kabaa-irta laguma gaalaysiiyo qofka hadduunan banaysanin macaasida iskeed aan gaalnimada u ahayn laakiin jees jeeska iyo istihzaagu aayadaha alla lagu jees jeeso xigmadda alloo wax laga sheego iyada sideeday kufri u tahay ma banaystay ma xalaalsaday ma dhahayda armau jaahil ka ahayna maya qof muslima qur-aankan inuu wax weyn uu yahay waa aaminsan yahay soo maa qof muslima qur-aankaa qaldan iyo iimaanka aada qur-aanka rumaysan tahaa iska soo horjeeda ninka ugu jaahilsan dadka kitaabka ilaahay wax fiicana ku yaallou ku leeyahay laakiin kitaabka ilaahay baa cadaalad ku darro ku taallo ninka meel la soo istaagay jaahilnimo loogu cudur daara yudkhil geliye alla kaasi naara naar geliye khaalidan xaal uu yahay isagoo ku waaraya fiihaa naarta dhexdeeda walahu waxaa u sugnaaday cadaabun cadaab buu leeyahay cadaabka oo muhiinun ihaanaynayo hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu waslama calaa nabiyina mxamedi waalihi wasaxbi